عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب مباشرة الحائض baabu xukmi mubaasharati alcahaa'idi bal wuxuu u baabaysan yahay haweenay xayd leh mubaasharadii lala mubaasharoonayay ee meel lala jiibsanaya ee labadii jidh marka ay isgaadhayeen taas bal xukumkeeda iyo baabkeedii weeye caddaynteed buu u baab yahay iftigaal mubaasharana kolley dee mubaasharada jimaac waa loo isticmaalaa ama oo lagu idlaaqa iyo dee muqadimaadkiiba waxaa kaloo dee adigu mubaasharadu ay tay iltiqaa'u lbasharatayn baa labada jidh oo isgaadha ee mulaamasadaiyo waxyaalahaas bal jimaac iyada looma jeedo oo atii dee aayaddii qur-aankaydee baabka inoogu soo bilaabay baynu kuba aragnay ilaahay yidhi subxaana watacaala dumarka kaba dheeraadoo wax bannaan ma aha kulan lala kulmaa bal dembi aada iyo aad u weyn weeye ruuxa bannaystaana dee gaal baabu kuba noqonaya bal waa wixii aan jimaac ahayn mubaasharadii ahayd ayuu bal xukunkeedii iyo umuurihii kuba tacalluqsanaa ayuu baabku uu waxaweeyan baabaysan yahay xadaanaa qabiisatu qaala xadaanaa sufyaanu can mansuuri can ibraahiima can ilaswadi can caaishata qaalat annahaa qaalat kolley waxaan filayaa sanadka inaan soo wada aragnay dada macruufana dhammaan ahay maana awoodayiin sufyaan iyo inta ka dambaysaba qabiisahana qabiisatu bnu cuqba ayaa la yidhah dee waa suurtagal isbaynan hore u soo marray waa nin kutubta lixdaaba riwaayo ku wada leh oo reer kuufa ah aimo kala duwani ay tawhiiqiyaan culimmada qaar bay ka soo naqliyeen markuu sufyaan wax ka warinayay riwaayadiisaas ayay kalaam soo naqliyeene laakiin bukhaari iyo muslimba way xujaysteen oo waatan aan halkan hayno isagoo sufyaanu thawri weeye kaba warinaya muslimna way kuba sugan tahay oo bal waxaan leenahay waa tacliil bacdigood ay yidhaaheen ama riwaayadiisu si waxay leeyihin waqtigaa waa yaraa sufyaan uu yaraaba waqtigiisii oo si waxaanu xadiidyadiisa laakiin aad buu axaadiidiisa u dabdiyay bukhaariiyo muslimna way xujaystaan xaafid maxajar isagu wuxuu kaba cabiraa saduqu rubamaa khaalafe laakiin waa dadkii atbaacu taabiciinta u dambeeyey waana kutubta lixda ana riwaayo waa ku wada leeyahay ama aimada kale dee ibraahimkuna waa naqaci aswadna waa abtigii aswad ibnu yaziid weeye mansuurna waa ina muctamir caaisha ayaa waxay tidhi kuntu waxaan ahaa aqtasilu mid maydhata ana aniga iyo wanebiyu sala allahu calayh wasalam nebigu min inaa-in weel waaxidin keliya ayaanu ku wada maydhan jirnay kilaanaa junubun iyadoo labadayaduba aan janaabaysannahay intaa horeynu sharaxeeda u soo maray iyadoo intan ka basisanna waan soo aragnay oo weel keliya weliba ay mar keliya ku wada maydhanayeen ayaa jirtay bay tidhi iyadoo labadooduba ay janaabaysan yihiin waa iyadoo qayb inoo horeysay wa kaana ya'murunii maxalu shaahidku halkan weeye xadiidkeeda wa kaana ya'murunii waa i amri jiray waa waqtiga ay xaydka leedahay fa aatasiru ama fa a'tasiru waan guntanayay maro fa yubaashirunii waa ila mubaasharoonayo dee meel buu ila jiibsanayay jidhka iyagaa isgaadhayay dee intan gunti uun xidho intaa hoose xundhurtiiyo labada jirib u dhaxaysa aan wax maro ku xidho walxaal ana anigu xaa-idun aan xayd leedahay bal xadiidku waa inoo socon doonaa baabkuna waa inoo socdaa xadiidkii waataan soo aragnay maymuunana xalayto baabkii inooguba dambeeyey casharku inooguba joogsaday ee welina waxyaalo kale way dambeeyaan intaan kitaabulxayd kuba jirno axaadiidana soom iyo meelo kaleba waa ku soo celinaya cibaaradan faataziru kolley malaha ruwaadda iyo riwaayada waxaa dhacday iyadoo dee hamza waa hamsadii mudaarica taada in la shado oo bal markaa la shado taas baa riwaayada dhacday asalka kelimaduna dee waxa weeyaan laba hamsay ahaydoo waayo izaar ama alif iyo hamse iyo se iyo ra-baa ficilkan ama umuurahan u asala kelimadan izaarna kaba soo jeedo hamsada bilowga ahayd iyo hamsadii mudaaric baa meesha kuba kulmay oo asalku wuxuu ahaa faataziru in la yidhaha iyadoon ta'diina la shadin oo markaa hamso dee fadxisan iyo hamse iyadna reeban tii mudaaric iyo tii ficiyo markaa mudaarica kaba timiyo tii kelimadaba kaba mid ahayd kolley dee marka caynkaasana qiyaasku wuxuu keenayey in ta dambe alif loo bedelo faataziru la yidhaaho ta'dina aan la shadin riwaayada sanbaa malaha nuskhooyinka dhacday qolooyinkan dee luqada iyo naxwaduna waa arrin ay diidan yihiin ay ku tirinayaan inaan halkan idqaam gelin oo meeshan oo kale idqaamka galaa idqaam shaada yahay ilaa ibnu hishaam xataa gaadhsiiyeyba inay cawaamulmuxadisiin nimanka muxadisiinta kuwoodii maaha culimmadii waa cawaamtoodii in waxaani kaba dhaco inay laba yimaadeen oo idqaamku halkan aanu dee sax ahayn barhkoodna luqa ha laga fasiixsanaadee way sooba naqliyeen ama wax shaaday ka dhigan saa ibnu maaliki oo samaaca uun ku kooban wixii carab laga maqlay un laakiin wax kale aan looga qiyaas qaadan karin bal taas bay yidhaaheenoo sani ha timaado ee iyagii waxay leeyihin meeshani meel idqaam maaha markaa ta'danoo la shado oo hamsadii iyo ta inta loo bedelay bal ay ta laguba idqaamo waa iftacalo baabkeed bay noqotaye meelihii la bedeli jiray maaha luqada laba yaqaana ama idqaamkii uu kuba iman jiray la idqaami jiray bal waa taas waxaa laga yaabaana ruwaadda qaarkood imaka halkan nafteeda khaasatan alfaada dambeeya iyo inay dee dhacday iyadoo luqadii fasiixayd ay kuba timi bal waa arinka jira oo barhkood de ayay saas ay leeyihiin waa lafdi shaad ah ama samaacuun saa ibnu maalik leeyaha lagu koobo wixii la maqlayna wax kale loogama qiyaas qaadan karo waayo meeshii halkan la iskuba idqaami jiray maaha ama ha lagaba dhiga dee cawaamulmuxadisiina kirmani oo kale ayaa markuu waxaa soo naqliya oo raggii bukhaari sharxay ayaa wuxuu yidhaahaa dee caaisha ayay kalaamkeedii tahay waa dadkii xujada luuqada ku ahaa marka cid ale waa khad abaa qowlkoodu khad a yahay laakiin taasi waxay imanaysaa un haddii dee arrintu ay noqoto in dee in aan meeshii riwaayo macno iyo waxyaale iyo dadkii ka dambeeyey arrintu aanay kaba dhicin ee iyada ay tahay baa hadalkaa la odhan lahaaye bal horta kelimadu waa taas qolooyinkiina sharaxaysana waa qabanaya khulaasadeeda taas ah in waxay ahaan laydun halkan dee luqada ay leeyihin waa tafasiixa in la yidhaha faataziru oo halkii laba hamso oo dee midkood ay fadxisantahay ta dambana ay reeban tahay waa la bedeli jiro kolba xarafka ka dambeeya ama taas dee xarfu cillo adigu jinsigeeda loo bedela maantana fatxa ka horeysa ama xarakada xarafu munaasibo fatxa kaba horeyso aataziru in laba yidhaahay hayd ee balsani waa wax dhacay oo marka la eego kitaabka dhacay ama ruwaadda halkan iyo riwaayada kuba yimi calaa kulli xaal macnuhu waa inoo daahire rasuulka ilaahay wuxuu amrayey inaan waxa weeyaan guntado maxay bilizaar markaasaan adna samaynaysaninoo maraan guntanayay fa yubaashirunii waa ila mubaasharoonayey walxaal ana xaa'idun anigoo xayd leh ayuu rasuulka ilaahay la mubaasharoonayay wa kaana yukhrijuu waa xadiid imika saddex xadiid baabuu noqonayaa ama waa saddex xukum xadiidka sanadkaa keliya laynoogu wada warinayo waa kuwan saddex raqam kalaba siiyey wa kaana wuxuu ana rasuulka ilaahay yukhriju mid soo saaro oo ra-sahu madaxiisa ilaya xaggayga walxal wa muctakifun isagoo masjidka ku ictikaafsan iyaduna san xalay soo maray dee dhinaca kale uun gidaarkaa yarbaa u dhexeeya mamarkiina waa jiraaye kadinka xaggii kale intay ka soo fadhiisatay ayuu rasuulka ilaahay bacda badanihi waa inta saree badankiisuu xaggeeda u saarayayoo fa aqsiluhu xalay waa ti baabaan ku soo maray tarjiil iyo qaslu xaaidi ra'sa zawjiha wa tarjiilih tarjiilkaana matiga uu soo naqliyo kuba sugnaa qasliga halkan uu inooguba sugan yahay faaqsiluhu waan maydhayey madaxaan u maydhayay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wa ana walxaal ana anigu xaa-idun aan xayd leeyahay bal iyada feedhitaanka iyo maydhitaanka waxaa ku tacalluqsan xalaytay inoo soo horreysay inay weel keliya ku wada maydhanayeen iyagoo janaabaysanna bal wixii masaa-isha kubata calaaqa la lahaay oo dhan waan soo wada marray iminka halkani waxa weeye waa mubaasharadii xaayadka mubaasharadiina waxaa nidhi waa iltiqaau lbadanayn baa loo jeedaa ee jimaac maaha ee xadiidkuna taa jawaaskeed iyo banaanideed buu ina tusayaa waxaana kuba sugan rasuulka ilaahay inuu iyada amri jiray intaa hoose qaarka hoose inay maro ku xidhato intii sare kuma xidhna maro keliya iska wada huwanaanayaan hadday lamsi tahay iyo hadday qublo tahay iyo wixii kaloo dhammi dee waa waa jaa-is laakiin intaa dee kolley u dhaxaysa uun suradii iyo rugbadii waa intaa lagaba guntado intiibay maro ay kuba xidhanaysay rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh meel buu kulaba jiibsanayay shirkoodna waa isgaadhayay ama dee istimtaacii jaanibkaasna waaba dhacaysay bal xadiidkan kalean gaadhinaa xadiid caaisha ah xadaثna ismaaciil bnu khaliili qaala ahbarana caliy bnu musirin qaala ahbarana abu isxaaq huwa shaybaaniyu can cabdiraxmaan bn اlswadi can abihi can caaishaةa qaalat anaha qaalat sanadka koley ismaaciil ibnu khaliil kolkol dee ismaaciil ibnu lkhaliil iyagoo algeriyaana waaba jira oo waa nin isaguna reer kuufa ah oo lagu kalsoonyo hiqa ah qoladii tobnaad ee ruwaadda ama dadka atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa ah bukhaari iyo muslim baa horta kutubtan lixdaa uu kagaba sugan yahay bal kitaab abu daawuud u leeyahay oo aan ahayn sunantana riwaayo waa ku leeyahay ee labadoodan labada sheekh baa wax ka wariya waana nin hiqaan nidhi abu isxaaq cali ibnu musir dee kitaabka waa ku badan yahay oo horena kolle waan usoo aragnaye abu isxaaq waa kan sheekhu ashaybaani yidhi waayo abu isxaaq asabiici baan halkan oo kale isagoo gelaya oo taabiciya kuba soo arkaynay waa nin kale oo abu isxaaq ashaybaani laba yidhaaho oo waxa weeyaan taabiciintii raggii ugu dambeeyey ah kutubta lixdaana riwaayo ku wada leh magaciisana sulaymaan ibnu abi sulaymaan baa la yidhaah ee waa kunyadiisana abu isxaaq ashaybaani cabdiraxmaan ibnu saudi aabihii horeynuu soo wada aragnay haddaba waa nin hiqaan leenahay kutubta lixdaana ku wada sugan dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyeyna ah abu isxaaq ashaybaani sulaymaan ibnu abi sulaymaan marka xadiidka ayuu ka warinaya can cabdiraxmaan ibn اlaswad can abiha can caaishata xadiidka kan ku xigay isaga haddana kuba sugan iyadoo xadiid caaisha imika kani yahay xadiid maymuuna oo isagu warinayo oo weliba raggii xadiidkan kaba wariye barhkoodna ay kaba wariyeen baa inoo dambeeya ee waxa weeye balkani waa xadiid caaisha oo qaalat waxay tidhi kaanad waxay idhi xidhaana midda annaga naga mid ah waa haweenkii rasuulka u jeedaa idaa kaanat hadday tahay xaa'idan mid xayd leh oo fa araada uu doono rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay an yubaashira inuu la mubaasharoodo amaraha wuxuu amrayay an ta'tasira ama tatasira kolley waa tiibaa socota oo haddii aan ta'da labaad shadno waa arrinkaa qolooyinka naxwadiiyo luqadiiyo ay diidan yihiin bay noqon ruwaadda bukhaarina halkan barhkood bay dhacday an ta'tazira oo hamse meeshii ay timaado ta'duna aanay shadnayn waana dee sii faseexayd ama luqadii afsaxa ahaydba weeye baltani luqo jirtaba ha noqoto ay leeyihiin samaacba aan ku koobno maxal idqaamahe bal haddaba an ta'tazira waa ruwaadda qaarkood baa halkan waana luqadii faseexayd waa ta ay qolooyinka dee nuxaadi iyo luqawiyiintiiya ay leeyihin waa luqada jirta dee tanna waa tan kale an tatazira inay gunti ay guntato fii fawri xaydatihaa xaydadeeda bilowgeeda markaa xaydku yimaado waa maalinta hore iyo talabaad iyo ayaamaha dee uu dhiiguna uu badan yaho dee marka waqtigii ziyaadae ayaamihii ay bataanba dhiigga waa sii yaraanaya sii yaraanaya sii yaraanaya haddaba fawr waa xidadiisa iyo bilowgiisa iyo quwadiisa weeye xaydka haddii la idha min kafaarat alqidr waa dhergu markaa uu karayo ee uu taas haddaba waa xaydkeeda bilowgiisa iyo quwadiisa markaa ay tahay oo xadiidka daahirkiisu keenayaba marka dambe maalmaha dambe noqoto ee xaydkiiba uu iska yaraado ee dhici karta inuu damkii sii go-ayaan dam siaasiba jirin inaan waxba isaarkan aanay uba baahnayn isaarka ay laba timaado oo laba odhan karo maaha markaa inuu istimtaac maa bayna sura warukba uu ku maaha uun taxriimkeed iyo taa ka fogaanteedbe waa dhiiggani inuu gaadho isagii asiibo iyo maradiisiiyo waxyaalaha gaadho ka durugeedba ama iska ilaalinteed bal an tattazira fii fawri xaydatiha uma bacdigeed marka ay guntato yubaashiruhaa meel buu la jiibsanayey intaa keliya ayuunbaa u dhaxaysa jidhka intiisii kale jidhkoodii baaba isgaadhayey oo wax bal matalan markaas maro oo kaleo intaa kale uba dhexaysaa ma jirto hadday markaa jidh kulmo ay tahay iyo hadday mulaamaso tahay iyo istibtaax kale hadday tahay wixii dee waxooda jaa-isa qaalat laakiin caaisha waxay tidhi wa ayukum kiineeba iyo miliku hananaya irbahu xubinkiisa haddaan hamsada kasrino waa cudwigiisi ama arabahu labadaba wa riwaayada way soo naqliyeen waa xaajadiisa oo dee xaajadiisa xaggan kamaa kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi suu ahaa yamliku mid hantaa erbahu macnaa la mid ma tihiin bay leedahay rasuulka ilaahay rasuulka ilaahay ina isaga salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kamay dhacahaynba inuu intii dee la baneeyey mooyaane wax kale oo iyadoo uu ku dhowyahay meeshii maxalkii istimtaac iyo farjigii kuba dhow yahay haddana waqtigan inay ma bannaano kulankii iyo jimaac mama bannaane inuu waxyaalahaasi kaba dhaco oo uu balmati intaa wax dhaafsan iyo wax muxarama kaba dhaco rasuulka ilaahay kamay dhacahayn laakiin idinkii dee ruuxii meelaha gaadhay waxaa dhici karta inuu isbahaysan kari waayo marka dambe shaygii xaaraamtaa ilaahidhi factasiminisaa filmaxid uu kuba dhaco oo idinku taa la mid ma tihiin oo rasuulka ilaahay waa isqaban karay in intana wax mujaawaso isaga kaba dhacaysa waxaa bannaan uu dhaafaa may jirin dadka kalese dee laba mid ma aho oo waxaa la arkaa ruuxu marka halkaas uu gaadho inuu dee liamrin maa xaaraamtii weyneydba uguba dhaco haddaba kamaa kaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam irbahu taabacahu khaalidun wa jariirun can ishaybaaniya intaasa inoo dambaysee bal baabka xadiid kala waxa weeye inoo dambeeya biidn illaahi tacaala waana xadiid tanuu laba mid ah wax kaloo inoo soo kordhiya aanay jirin laakiin xadiid maymuuna ayuu noqon sanadkana qayb bay wadaagsanayaanba oo abu isxaaq baa isna warinaya waxaa iyada inooguba sugan xadiidkan haweeneydii xaydka lahayd bal aan eegnana rasuulka ilaahi san uu yeeli jiro haddii dee intaa xundhurta iyo jilbaa uba dhaxaysa uu ruuxii iskaba dhowro mubaasharadeedii meella jibsigeedii iyo istimtaacii kale iyo mulaamaso iyo wixii kaleu intaa kale uu kaba dayayo dee waxa weeyaan shay u jaa-isa uba bannaan weeye bal kolley mubaasharatulxaydna culimmadu saddex qaybood baabay kaba dhigaan midi waa mubaasharadii bimacna aljimaac ahayd oo haweeneedno xaydleedo dee taasi waa xaaraam dembi kabiira aanay noqonaysaa hadduu ruuxu isagoo le waa xalaal uu kuba dhacano waa gaalnimo oo naskii qur-aanka ayuu beeninayaa hadduu isagoo xurmadii ictiqaadsanon xalaalnimo aan u qabin kuba dhacana dembi kabiira ayuu kuba dhacay oy tahay inuu ka toobad keeno towbadii weyneyd uu toobad keenay ama towbadii bal matalan dee shuruuddeeda aan garanayno towbadaa dabadeedna wax kale miyay laazimayaan waa masalo culimmadu makafaara miyay intaas dhaafsani jirtaa mise ma jirto kolley axaadiisna way ku timi kafaaro nooceed aimadna axaadiidaas oonay mowqif keliya iyo barhkood ay u arkeen inaanay halkan axaadiid xooglo oo ruuxa dimadiisa shuqliyo aanay ahayn kafaara kama dhalanaysa idhaan kuna kafaara yidhaahaan oo bal taasi waa mid waa taasi mubaasharadii jimaaca weyn midna waa mubaashara bayna asura waarukba waxa weeyaan mde wixii aan maa bayna sura warukba ahayn ama inta dhaafsanun xundhurtiiyo labada jirib intaa udhaxaysa wixii ama ka hooseeya ama ka sarreeya taasna dee biitifaaqi ahlicilmi shay jaa-isa weeye axaadiidna waata aan kuba hayno wax bannaan weeye si uu u istimtaacayo ruuxa xad loo yeelayaana ma jirto kol hadduu intaas iskaba dhowro iyada taas maxaa markaa meeshii imanaya inta labada u dhaxaysa oon jimaacii ahayn jimaacii aan ahayn ee waxaanu yidhi akaru ahlicilm waxa weeyaan izaarkana waxay ku xadeeyeen fuqahadu izaarkan imikaanayna way guntanaysay iyo izaar iyo waxyaalahaas intii surada iyo rukbada uba dhaxaysay bal iyagoo curfigii qaalibkaahi waa intii gunti qaban jiraye waxa weeyaan eegaya bal iyadoo ay axaadiisi timi izaar gaadhaya ilaa jiribka amase ansaaf alfakhidayn laftiisaasiba soo arooray shaka ha ku sugnaadee bal izaarka taasay ku xadeeyeen laakiin akaru ahlilcilmi qowlkoodu waxa weeye iyadoo min baabi sadi daraa'ic ay tahay intaa labadaa u dhaxaysa istimtaacoodu ma bannaana in istimtaaceeda uu kuba istimtaaca taasi ma bannaano dee rasuulka ilaahayna waa kan min fawqi thawb ayay mubaasharadiisu ahaydba dee isagaana ummaddiisii uba jidaynayeen laakiin dawaa'if culimmada ka mida oo waxa weeyaan in badan oo salafkii kaba mida iyo qolooyinkii kaba dambeeyey waxaaba qowlkoodu yahay shayga xaaraamtiihi waa aljimaac wixii kale intaa ahayna xaaraam maaha haddii lagaba tagana ixtiyaad wax loogaba tegayo weeye oo bal matalan markaa istimtaaca xataa intaa in ka hoose isaga kuba istimtaacayeen laakiin jimaac aan ahayn inuu jaa-is yahay kolley xujadoodna waxa weeye waana nawowi oo kale raximahu llahu tacaala wuxuu yidhahaaba daliil ahaan kaasa u raajixe xadiidka saxiixa muslim kuba sugan oo ah isnacuu kulla shayin ila nikaaxa macnaa wixii aan nikaax ahayn sameeya waa idiin bannaan yahay balkaas baaba dee daliil ahaanna waa u xoog badan yahay dee in badan oo salafkii ka midna kuba tege laakiin muhimkuun waa arrinkan ay caaisha halkan sheegtay oo ah ruuxuu halkaa meelaha hadduu gaadho waxaa dhici karta inay waa ximihii buu imika joogaa waa meelihii saariye buu markaa galayba inuu kuba dhaco wixii xaaraamtaaba kuba dhaco dee waxa weeye ixtiyaadkii iyo sadu dariica iyo baltaasba weeye waanay jiraan bacd alculamaa shaaficiyada kaba mid ahoo halkan tafsiil geliya iyadoo ay umuurahan kaba qaadanayaanoo ninku hadduu markaa cinda almubaashara naftiisa ruux dabdinaya yahay macnaa wixii xaaraamtaa ruuxaan kuba dhacayn inuu yahay oo uu isagu taa dabdinayo uu taasna kuba kalsoon yahay dee way u bannaan tahay akaa xataa maa bayna sura warukba intii dee waxay xaaraamun jimaaci laakiin haddii aanu dabdin karahay naftiisii oo ay dhici karta inuu halkaas aanu dee kuna kalsoonayn jaanibka ee inuu ka fogaado bal intaa loo xadeeye kale uu laba yimaado bal mubaasharada haddaba qaybaheedu intaasay noqonayaan axkaamtooda ay leeyihiinna waa taasoo dee mid aan bannaanayn waa jimaaci mid badaan maa fowqa sura wa taxta rukba iyo tan khilaafku bayna ahlicilmi kuma jiro ay raajax yeelaan xataa intaa wax dhaafsan istimtaaci waa bannaan yahaye laakiin dee arrinkan kale ee ah ixtiyaadka iyo sadan lidariicabay tahay in loogaba dhowrsado qowlka raajixi uu yahay bal intaas weeye kolley khulaasada in mubaasharadii in waxa weeyaan rasuulka ilaahayna waa kan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyadoo saa ay caaisha tidhi dee kaana amlakakum liirbi taas uu laba iman jiray wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala taabacahu waxaa raacay xadiidka abu isxaaq baa laga warinayaa waxaana ka warinaya cali bnu musir baa imika halkan inooguba sugan damiirkan taabacahu ee baariskiina faacilkii waa khaalidba ee damiirkan mafcuulka dhacay cali buu noqonayaa oo markaa taabaca wax raacay cali bnu musir xagga marka la eega riwaayada laga warinayo dee shaybaani khaalidun wa jariirun khaalid bnu cabdillaahi alwaasidi waa khaalid adaxaan iyo jariir bnu cabdilxamiid baa xadiidka shaybaan ka wariyo say uga wariyeen eeg cali bnu musir riwaayadiisu maxay tahay can cabdiraxmaan ibn laswad can abiya can caaishata waa xadiid caaisha inuu yahay bal xadiid kalaa jira oo dariiqii shaybaani una xadaana abu nucmaani qaala xadaana cabdulwaaxidi qaala xadaana shaybaaniyu qaala xadaana cabdullaahi bnu shadaadi qaala samictu maymuunata kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bal xadiidku dadka kolley waa dadaan soo wada aragna kole adaan shaybaan naar allahuma cabdillaahi ibnu shadaad waa aabihii shadaad ibnu usaamana uu saxaabi ahaa awlaadii saxaabada siuu shaarixuba leeyah ruya ayuu leeyahy macnaa waxay ka dhigantahin rasuulka ilaahay cahdigiisii buu dhashay ru'yada taasay ka cabiraan kolkol waxaa dhici karta inaynaan jasmin karin aragti rasuulka ilaahay in loo keenay oo ru'yadaas leeyay ay jirto laakiin rasuulka ilaahay waa awlaadu saxaaba ahdigii rasuulka ilaahayna wuu dhashay kol hadda waqtigaa dhashayna waxaa caadadoodu ahayd wixii ilmee u dhashay inay rasuulka ilaahay taxniiki iyo tabriik adigu ugu geyn jireenba tan bay deeta ka dhigaan seexa ru'yo ay bal markaa qolooyinka idhahaan ru'yuu leeyahay waana nin faqiiha ayuu ahaa ninkan oo waxa weeyaan ninkan imakaan hayno dee waqtigaasaa u dhasho waa taabicigaa iska weyn inta kale waa dadkan soo aragnay muxuu yihi markaa cabdullaahi ibnu shadaad samictu waxaan maqlay maymuunata maymuunaan maqlay marka waxa weeyaanuun dee bukhaari waa kan labadaba inoo soo arooriye shaybaani labada caaisha iyo maymuunaba xadiidkan isla noocaa waa ka wada wariyey midna cabdiraxmaan ibn aswad can abihi can caaishatuu kuba wariyay waa xadiidka caaisha kana cabdullaahi ibnu shadaad can maymuuna oo maymuuna nin keliyuun uba dhexeeye ayuu kuwa wariyey dadkii isaga laba kulmay asxaabtiisa ahna khaalid oo kale iyo qolooyinkaasi dariiqaasna way wariyeen dariiqana way wariyeen kuwa iyagu dariiqa hore un wariyey oo kagaba wariyey iyo kuwa dariiqan dambe un kagaba wariyeyna way jiraane waxaa meesha taalla un shaybaani abu isxaaq xadiid kolna xadiidkaa caaisho waa warinayey kolna kan maymuunuu warinayay dadkii asxaabtiisaana kuwa labadaba ka wada maqlay iyo kuwa mid ahaanun kaba maqlaa jira wax idiraaba iyo iskhilaaf maba jiro waa xadiid kale un waxay tihi maymuuna kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu ahaa idaa araada marka uu doono an yubaashira imra'atan min nisaa'i inuu la mubaasharoodo haweenay dumarkiisa ka mid ah xayd bay leedahay rasuulkii ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh firaash labaadba may lahayd gogashaa keliya ayay lahaayeen aqalkii waa kaa kooban haddaba inuu dee meel la jiibsado oo walba la mubaasharoodo uu doono amarha wuu amri jiray waa iyada muxuu amri jiray waa bilitizaar weeye ama inay dee guntato waa sida xadiidkii caaisha iyo amuriniidanba aynu lafdigaynu soo maray ay tihi marka ama lafdigaan soo maray xadiidkan kuba soo maray amarha macnaa wuxuu amrayay halkan waa xadfayo inta dambe ayna tusayse maye waa kan amarha an tatazira weeye kan waxa weeyaan alfaada qaarkood oo xadiidka yimi baa barhkood sida lafdigan maymuuna uu kuba yime amarha wuxuu amrayay macnaa bilitizaar inay maro xidhato intaa hoose ay kuba xidhato guntato fatazarat ama faatazarat markaa way markaas guntan jirtay walxaliya xaa'idun markaasuu meel la jiibsan jiray la mubaasharoon jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal markaa xukumkii waa inoo cadyahay mubaasharadii dumarku waxa weeya dee jirhkoodii iyo waxyaalahaasna siaan soo ogaanay badankoodii waa daahir caraqoodii waa daahir umulucaabkoodii waa daahir oo kale waxa xaaraamtii dee waa jimaacii iyo bal wixii dee ruuxa uu hadduu isleeyay waad ku dhici doontaa jimaac baad ku dhici doontaa intaa ku dhow inuu iskaba dhowro intaa wixii dhaafsan dee waa taa shareecadu ay banaysay dee waa mulaamasadeedii iyo istimtaacii dee balwaj kale awjuudaa kale dee istimtaacun uguba istimtaaco baabku taas baa iyada inooguba sugan oo waa xadiidkan waxyaalaha bal uu inoo faa'iideeyay ama labana axaadiisa baabkan aan kaba qaadanayno baabu tarki lxaa'idi sawma hadakani baabu tarki lxaa'idi bidikri tar ama bayaani tarki lxaa'idi waa haweeneyda xaydkani inay ka tegayso asawma sowmka ay kaba tegayso bal caddaynteedii iyo taas sheegitaankeedii ayuu baab u yahay soomka dee salaadii weliba iyadu waqti kastaba joogtayna way kaba tegaysaa xadiidka inoo soo wadanay inay salaadiiyo soomkaba aanay tug adigu dee laba imanayna waabay kuba sugan tahay sheekhu raximah llahu tacaala tarjamadan soomka wuxuu uba dhigtay sa ibnu rushayd iyo ay balqolooyin kaleba yidhaaheen waa siduu sheekhuna kaba soo naqlayo ibnu rushaydkana waa imaam dee kolley aada u shahiiro maxamed laba yidhaah qolooyinkiine laakiin magacunbaa sa aqriyaysaan rashiid maahe waa rushayd waana nin kutub buu lamalaa dee waxa weeyaan kutubtu lahaa waxaa kaba mida bukhaari taraajimtiisan oo weliba aada u waasiciyey laakiin muu dhammayn xaafidna uu in badan dee tara uba laabmo dee qadarkii bal matalan uu gaadhay oo waa sharxi taraajimta bukhaari ayaaba kutubtiisa kaba mida dee kutub kalena waa layoo kala duwanoo kitaab isaguna xaafidba uu yidhaaho waa fawaa'id badayo mal-ul cayba laba yidhaaho waa caybadu waa sanduuqan dee dharka weliba gaarkaa laguba gurto buuxintiisa ayuu cuwaanka kaba dhigay bimaa jumica fii duuli lghayba ila lwishati lwajiha oo waxa weeyaan waa sanado beledkiisii kaba yimi sabta iyo halkaa ka soo baxay waa ande isagu jaanibkaas buu ahaa dariiqii uu soo socday xaj buu kuba soo socday tuunis buu ka soo bilaabay masar buu soo galay shaam buu maray xijaas buu halkaa kaba yimi haddana waa laabmay dariiqii wixii culimo uu la kulmayay dee markuu magaalo soo galaba culimadeeduu ku degayay madaaristuu tegayay meelaha kale ribaadada culimadiibuu la kulmayay wax ka warinayay iyaguna wax ka warinayeenoo taas uu umuuraha ku taariikhayo waa kitaab ajzaa u laga hayo dee malaa waa badnaayeen laakiin dhowr jusun baabaan filayaa dabcadan adigu lagaba haya tuunsi laguma madbaceeyey ayaa kutubtiisa kaba midee bal isagaa wuxuu kaba soo naqlinayaa bukhaari baa caadadiisu waxa ay tahay haddii wax mushkili waxa jeligee islaiska wada garanaya inuu iskaba daayo dee tarjamadii markaa iska dhaafay si uu salaada uga dhaafay ee waxa ishkaal kale oo uu warkaa inuu caddeeyo uun oo macnuhu waxa weeyaan dee salaada inaanay haweeneedu kol haddee xayd leedahay aanay tukanayn yar iyo weynba wax la garanaya ama caam iyo khaasba laba garanayo waayo dahaara u shardiya maydhashadan iyo weysadii iyo dee iyadna waxyaalahaasi kama ansaxayaan daahirba maaha laakiin soomka marka leega dahaaro looma shardiyeyn oo ruux janaabaysan baa iska soomi jiray dahaaro shardi umay ahayn marka iyadoon dahaara soomkii aan shardi u ahayn in xaydka marka ay leedahay ay kaba tagto dee lama odhanayo daahir baanay ahayn oo iminka dahaara soomkii u shardi ahayd oo sidaasay ugaba tagtay marka waxay noqonaysaa dee waa xukumka loo shareecadu ay laba timi oo tacabud ahaan oo laba timi marka ka isagu yar dee ama arrintiisu ay qarsoon tahay buu halkan gaar ahaan tarjamada udhigtay gees kalena dee intaynaan kuma jirno abwaabtan xaydka ayuu keeni doonaa inaanay haweeneyda xaydkali salaadii qadaynahayn macnaa salaadii ma tukanayso mana qadaynaysa baabuu soo usoo dhigan doonaayo bal markaa maaha uun imaka xayd uun waxay kaba tegaysa de soom kaba tegaysa salaadiina way kaba tegaysaa laakiin taaba weyn wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa saciid bnu abi maryama qaala ahbaranaa moxamed bnu jacfarin qaala ahbaranii zayd bnu aslama zaydun huwa bnu aslama can ciyaad bni cabdillaahi can abi saciidin alkhudriyi qaala anahu qaal bal saciid bnu abi maryam saciid bnu lxakam horaynu usoo maray qorooyinkiina halkana sharaxaysana abtirsiintiisa uu dhammaynaya ibnu abi maryamna mar dambe u abtirsiintiisa sooba gelayaa ee waa nin reer masara waxa weeye oo culimadii reer masar kaba miday maxamed ibnu jacfar waa maxamed ibnu jacfar ibnu abi kaiir kolley kitaabkaynu kusoo maray maxamed ibnu jacfarkii shucbo ka warinaya qundar la odhanayo walow ninkani uu ka weeyey isaga uu ka dabaqa horeeyo isaguna ka yar dambeeyey laakiin dee haddana bukhaari iyo muslim iyoba inuu sheekha labaad u noqdo mooyaane lamay kulmino halkanuu sanadka geli karaa walow ay dee kala wen yihiin bal waxa weeye ninkani waa nin reer madiina aho kolley waxyaalahay kuba kala farqiyaanna waxaa ka mida walow xaggaa dabaqada haddaynaan eegin sanadku hadduu sanad ciraaqiya yahay maxamed ibnu jacfar ka gelaya waa qundar sanadku wareer laakiin sanadku hadduu sanad madaniya yahay maxamed ibnu jacfar ka gala waa maxamed ibnu jacfar ibnu abi kaiir weeye labadaba kutubta lixdaa way ku wada sugan yihiinba weeye nin kaloo ismaaciil ibnu jacfar la yidhaaho isna kitaabkeennan ku sugan iyo kutubta lixdaabana waa walaalo laakiin maxamed baa weyn maxamedkaa sanadku qaybtan dambe maxamed iyo waxaa ka dambeeya waa sanad reer madiine ah waa madani wuxuu yihi ahbaranii zaydun huwa bnu aslama huwadu waxay u timina waa ti aynu hore usoo sharaxnay ciyaad ibnu cabdilaahigana waa nin isaguna quraysha oo waxa weeye isaguna hiqa ah ninkan aan hayno oo kutubta lixdaaba ku sugan oo taabiciya oo kutubta lixdaana riwaayo kuleh aabihina saxaabi weeye cabdullahi bnu sacd bn abi sarx abihi waa saxaabi ninkaasa wuxuu ka warinaya can abi saciidin alkhudriyi qaala anahu qaal kharaja uu baxay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fii adxaa ciid adxa aw fitrin aw fii fitrin amase ciid ciidulfitri ayuu rasuulka ilaahay soo baxay ila lmusallaa meeshii musallaa ahayd ee bannaanka iduu dadka ciidda ay ku tukin jiray ayuu u soo baxay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh famara wuxuu maray cala anisaai haweenkiibuu maray kale xadiidku halkan waa mukhtasar isagoo intan ka dheer buu inoo dambeeyaaye dee markaas maaha markii uu soo baxay inuu dumarkii oo fadhiya inuu hadalkan kusii bilaabuu maray rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh dadkiibuu salaadii tukiyey raggiibuu wacdiyey iyaguna way kaba dambeeyeen dee waxaaba rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyhse iyagiibuu haddana soo gaadhay oo uu laba hadlay dumarkiioo taas bay ahaydba xadiidka qaybna waabuu inoo dambeeya isagoo muraasi ay kuba sugan yihiin fa mara cala nisaa'i waa markii khudbadii uu dhammeeyey raggii uu la hadlay wacdiyey uu isidhi malaa dee dumarkii hagaag uma maqlayaan ayuu iyagii u yimi fa qaala wuxu uhi yaa macshara nisaa'i dumarkow waa jamaacadkan dumarka aho lafdigan macsharna isagoo sharaxa uu shaarixu leeyahayba waa kulu jamaacatin amruhum waaxid jamaaco kastoo arin adugu wax ka wada dhexeeyaan oo amarkoodu mid yahay macshar waaba laba yidhaahaa barhkood baa ragga ku khaas yeele laakiin xadiidkan waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee dumarkii kulaba hadlay yaa macshar annisaai tasadaqna sadaqa la baxa sadaqaysta fa innii anigu uriitukunna waa laykiin tusay weeye oo dee say noo dambaysa kusuufkii oo kale salaad isagoo cadcad madoobaa tukinaya janno iyo naarba waa la hor keenay waaba waxyaalana uu kuba arkay habeenkii isrihiina waaba taasoo iyaga labadoodaba waa la tusay ee waa laykiin tusay akhara ahli naari dadka ahlunaarkaa kuwa ugu badan inaad tihiin ahlunaarkaa ugu badantihiin baa laykii tusay markaa sadaqo la baxa sadaqadu dee waaba waxaa naar lagagaba badbaadayo dembigii iyaga kaba dhacayana kafaaro ugaba noqonaya faqulna waxay yidhaaheen dee haweeneybaa hadalkana qaadateen oo dee tawalide su-aasha laba timi ee iyadii dee iyagoo ka wada wakiileen wa bima yaa rasuula allahi macnaha maxaa sababto ay toon u noqonay akhara ahli naar qaadu waa imika halkan waa tacliil ahaan oo waa sababtee iyo dee maxaa aanu u noqonay maadanna waa maadii istifaamiyada ahayd alifteedana waxa loo gooyey waxa weeyaan dee kollayna waa qur-aanka iyo luqadii carabeed iyo axaadiidaba watay nooguba sugane haddii maadaa istifaamiyada ah xaraf xuruufuljar kaba midi uu galo alifta waa la gooyaa alifteedaa la gooyaa marka waa taas weeye asalku bimaa buu ahaa laakiin maadii istifaamiyad ahayd weeye ee ba'dan markay gasho xarfu jar ah waa taa qur-aankana dee aad bay uguba soo noqnoqotaa cama yatasaaluuna bima yarjicu lmursaluuna mima khuliqa waa taasoo alifteeda waa la gooyaa markaa taasun weeye qaala wuxuu uhi rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh tughirna waa badinaysaan allacna habaarka iyo lacnada waa lacnada ruuxi oo lagu habaariyo ilaahay naxariista inuu kaba dheereeyo kaba fogeeyo ee waa lacnadii lacnadiiyo taas baa badisaan watakfurna waa ka kufridaan alcashiira khaalidkii ama sawjkii macnaha waa ixsaankiisii iyo wanaaggiisii baad dafirtaan oo inkirtaan oo imanka cashiirku imanka halkan dee waa zawjkii inkufraankuna waa juxuudkii iyo dee waa tan inkaarkii ama inkiritaankii ay inkirayeen ay dafirayeen aanay aqoonsanahayn baa ixsaankii iyo wanaaggii uu sameeyey oo xadiis baabaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuuba yidhi haddaad midkood weligaa aad ama dahrigoo dhan aad u samafasho oy maalin wax kaa aragto waxa ay qoonsatay waxay odhanaysaa maa ra-aytu minka khayran qad weligayba khayr kaagamaan arag waatan waa kufraankii oo weligayba wax khayroon kaa arkay maba jirto haddaba in cashiirkiina ixsaankiisii iyo wanaaggiisii ayaa qarisaan oo aad dafirtaan oo dee waxa weeye taas marka labadan arrimood ee rasuulka ilaahay sheegay ikhaaru lacn habaarkii iyo lacnadii oo la badiyo dee waxa weya dadka la lacnadayay ama kolkol baaba dhici karta caruurtoodaba dee ay lacnadaan ama ay habaaraane dee waa inay dembi weyn tahay kol haddii naar ayay tan kuba galeen kufraankii iyo ixsaanka ama wanaagga cidi kuu gashay oo la inkiro la aqoonsan waayo oo baltaasina iyaduna waa inay dee dembigaa weyntae wax lagu mudanayo haddaba naar lagu mudanayo rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyagiina waa la hadlayay maa ra-aytu man arag min naaqisaati caqlin kuwa iyagu dee caqli ahaan ama dee iyagu caqligooda uu gaaban yahay oo garaad gaaban iyo wa diinin diin iyadu u nuqsaansan oo waa caqli ahaan iyo diin ahaanba diintoodna nuqsaan ay kuba sugantahay caqligoodana nuqsaan uu kuba sugan yahay oo haddana adhaba suulin badan kaxayn badan uga kaxayn badan lilubi rajuli nin caqligii alubbu waa caqliga bal waa kiisa khaaliska waa caqligaa saafiga khaaliska alxaazimi isagu xaasimkee waa ninka arinkiisu gacantiisa uu ku jiro umuurihiisa dabdiya mahan ciddu doonaba iska raaco xaggii la doono loo jeediyo waa ruuxa adaabit liamri arinkiisa dabdiya ee xaasimka ah haddana caqligiisa usuulin badanoo dee kii xaasimka ah midaxdaa kuna mida idinka idinka mida macnaha waxa weeye iyadoo nuqsaanta caqli ay jirto iyadoo nuqsaantaa ee caqli ay jirto ayaa haddana maxaa dhacaysa inay dee sababa iyaga arrintooda uba noqoto nin xaasima daabida caaqilo arrintiisana dabdista inay caqligiisii kaxeeyaan oo ujeeddadu markaas ay doonayeen uu ku raaco oo ugu hogaansamo halkay doonayeen ay maryaanba ruuxii taasa dee hadday ninka caynkaasa ay meeshay doonayeen marinayeen ama uu hogaansamayo kii aan isagu caqliga iyo xasmiga iyo aan lahayna hadalkiiba daa weeye oo kaa isaga hadalkiiba daa haddaba iyagoo dee nuqsaan caqli jirto nuqsaan diina jirto ayaa haddana awooddaa leeyihiin iyo umuuraha ruux caaqilah oo daabida xaasim ah inay isagii dee uu hogaansamo oo ay caqligiisiiyo wixii dee toosnaay uu garan lahaaba ay isagii dhaafiyaan ma ra-aytu min naaqisaati caqlin wadiin adhaba lilubi rajuli xaasimi min ixdaa kuna qulna waxay yidhaaheen dumarkii wamaa nuqsaanu diinina wa caqlinaa yaa rasuula allahi maxay tahay diintayada iyo caqligaya nuqsaantood oo dee umuuraha lacni inay badinayaan iyo kufraanulcashiiriyada taas dee waa waxay iskuba ogyihiinba rasuulka ilaahayna waa kan xadiidka ku sheegay kuwa iyagu caqli ahaan iyo diin ahaanba u nuqsaansan oo haddana xaalad ruux caaqila caqligiisu dhanyahay bal xaasima dee isaga waxa weeye dhabada ku ridayo oo dee halkay dooneed marinaya haddaba markaasa waxay weydiiyeen oo yidhaaheen diinta iyada nuqsaanteedu maxay tahay caqliga iyaga nuqsaantiisuna muxuu yahay yaa rasuul allahi qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh alaysa miyaanay ahayn shahaadatu lmar'ati haweeneyda markhaatigeedu oo aanu ahayn mithla nisfi shahaadati rajuli ninka shahaadadiisa miluba ay taaledewa mithla nisfi shahaadati rajuli ninka shahaadadiisa kala barhki oo ujeeddadu markay markhaati noqoto dee meelo qaarkood iyo umuuraha qaarkood iyagu meeshii ay markhaatiga kaba furayeen ma aha laakiin bal waxyaalaha iyaga maalkii iyo wixii maal looga qasayay ama maalkeeni iyo umuuraha caynkaasa ee markhaatigoodu sidai dee suuratulbaqarana kuba yimi bal maalan inay gelayaan oo kale dee laba dumara ayaa waxay u dhigmayaan nin ayay uba dhigmayaanoo markaa ninka markhaatigiisii waxaa iyagii u dhigmaya haddii laba nin la waayo waa nin iyo laba dumara marka shahaadadoodu waxay noqotay ninka shahaadadiisii kala barhkeed bay noqotay taas weeye dee kolleyna ilaah baa subxaana wa tacaala taas inaguma caddeeyey oo dee cilladeedana caddeeyey iyaga arrimahan inta badan dee umuumadan hooyanimadan iyo waxaan caadifaday leeyiin iyo umuurahaasaa wax dhaafin karo an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra waaba intaasoo midkood ay ilowdo haddii labadii markhaatiga la wadageliyey iminka dee mid ahaan hadday ilowdo tii kale ayaa xusuusinaysa wixii oo bal miyaanay taas ahayn marka qulna waxaynu bala mee taasi way jirtaa dee qur-aankii bay kuba ogyihiin waana umuur sugnay tani qaala wuxu uhi fadalika binuqsaani caqliha waa xagga marka la eega shahaadadeeda niska lagaba dhiga waa jaanibka nuqsaantii caqliga alaysa miyaan ahayn waa halkan maxaju shaahidku idaa xaadat marka ay xaydo lam tusalli walam tasum mid aan tukanahayn aan soomahayn oo marka xayd kaba yimaado sow salaadii mid ka tegaysa ma aha iyo soomkii qulnaa bala haa bay yidhaaheenoo haddee ma tukanaysa mana soomayso qaala wuxu uhi fadalika min nuqsaani diiniha dee walow arrinkani wax lagu kalifay uu yahay waxay iyagu kasbadeen aanu ahayn in talabaadna in wax ismi iyo dembi uguma jiro aanu ahayn oo dee bal waajibbaabaa lagaba dhigay ee nuqsaanta diinta ruuxa kuba timaada kolna waa wuxuu isagu dee sababteeda intuu leeyahy dembigeedii leeyo nuqsaanta xagga ay diintiisa ugaba timi kolna waa wax isagii kaba baxsan oo shardi uun ma aha nuqsaantu wax uu ruuxu galay uu ku dambaabsan yahay in nuqsaantu kaba timaadee imanka waxaan iyagu waxay keeneen maahay waa wax abuurkii iyo khilqadiya si loo abuuray marka canaan lagu canaananayo jaanibkan asalan maba jirto laakiin maxaa jira dee ruuxan isagu tukanaya iyo ruuxan aan tukanayn ruuxaan soomayay ka aan soomayna isku mid maaha oo dee intaa ayaamin soomkii ayaamin salaada khayrkan la samaynayo waa khayr kaba maqan yaani dembi ku lahaanin canaan yaanay kuba lahaanin bal maalan taasna waxa weeyaan qadona qayb baa lagu yeelay qaybna laguma yeelanayo ee laakiin dee jaanibkaas kol haddii wuxuu dhiman yahay abuur xaggii wax ka yimiba haba noqdo waxaana iyagu kasban haba noqdee dee waxay noqonaysaa un waa nuqsaan xaggii diinteediya maxalushaahidku markaa maxay tahay waa intan dambe oo haweeneydii xaydka lahayd inay soomkii ka tegayso oonay soomayn dee salaadiina way ka tegaysaa dee hadhow farqiga u dhexeeyana soomka inay qadayn salaadana aanay qadaynayna ama salaadiina aan la qadaynayn tarjamo gaara ayuu uba dhigan doonaa biidn illahi tacala sheekhu noo keeni doona bal xadiidka waxyaalaha inooguba sugan inay dee jidaysan tahay waana sidaa sunna ah rasuulkii ilaahayna dee uu laba iman jiray markay ciid noqoto in almusalla looga baxo ciiddii in imaamkii oo dadkii amro sadaqo waaba kan rasuulkii ilaahay dumarkii waa amray raggana waaba amray sadaqaduna inay dee cadaabkii daafacayso sadaqana uli la baxa waa waxaan idin arkay idinkoo elunaarka uba badanoo labaxidaa sadaqada la baxaan iyo waxyaalahaasi waa umuurihii cadaabka ay kaga badbaadayeen oo macnaa sadaqada lala baxaana inay cadaabkii daafacayso bal dunuubtii lacnadan iyo waxyaalahan iyaga kaba dhacaya inay kafaaro uba noqonayso waa xadiidku wuxuu inoo tilmaamayo oo kale in waxaa kaloo dee iyada inooguma sugan nicamtii iyo abaalkii iyo ixsaankii oo la qariyo la inkiraa inay xaaraam tahay in waxa weeyaan ay tahay waayo waatan naar way kuba galeen taasoo baldee dembi kabiiru markaa noqonaya si imaam nawowiya halkan ay kaba cabiraan waxaa kaloo iyadana inoogaba sugan dee hadalkaa xun ee lacnadii iyo shatmigii iyo kaasoo la badsadaa isaguna waa shay xaaraama waana dembigaa weyn ee naar laguma gelayo dee umuurtii uu baabkuu baabaysnaana way inooguba sugan tahay ruuxii mutacalimka mucalimkiisii isagoo dib ugu laamo wixii aanu fahmin oo kale markii rasuulka ilaahi wuxuu sheegay waa kuwan bima iyo maa nuqsaanu diinina wa caqlina iyo yidhi oo kale taasna iyada xadiidka way inooguba sugan tahay baabun taqdii way gudanaysaa alxaa'idu tii xaydka lahayd almanaasika waa acmaashii xajka kullahaa dhammaanteed ilaa dawaafa bilbeyt haddii haweenaydii xaydu ku yimaado ama intaanay ixraaman oo dee waxa weeyaan ha ku yimaado oo iyadoon weli ixraaman xaydku ama iyadoo ixraamatay dabadeed ha ku yimaadee acmaashii xaj lala iman jiray oo dhan way gudanaysaa way la imanaysaa wixii aan dawaafka beytka ahayn waa tarjamo xadiidkaana dee inooguba iman xalayna waan soo aragnay wa qaala ibraahimu ibraahim wuxuu yihi waa ibraahimu nakhaci laa ba'sa dhibi kuma sugnaan taqra' alaayat macnaa aayad maha wax ka badan iyo taase aayad hadday aqrido ama duca ahaan ha u aqriyayso indikri ahaan iyo taa ha u aqriyayso ama taase ba'si kuma sugna walam yara ma arago ibnu cabaasin cabdullaahi ibnu cabaas bilqiraa'ati qiraa'o qur-aanka la aqriyo weeye liljunubi ruuxii janaabaysan wax ba'san dhibo ay taas ay leedahay umuu arag ibnu cabaas wa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yadkuru mid xuso allaha ilaahay fii kulli axyaani awqaaddiisoo dhammaanteedba waa wada xusi jiray wa qaalat umu cadiyata umu cadiya waxay tidhi kunnaa waxaanu aynu maru kuwa la faro xadiidkii marfuuc ahaa dee waa inoo dhameeya axaadiidu u imaka tacliiqinayana way jiraanu mar dambena haddana keeni doono sida kan umu cadiya oo kale waa mucallaq laakiin isagaa mar kale keeni doona kunnaa waxaanu aynu maru kuwa la amro an yakhruja dee waana tani waxa weeye marfuuc buu xagga xukumka yahay waana waqtigii rasuulka ilaahay bay kaba waramaysaa an yakhruja inay baxaanoo alxuyadu waa xaaid baa xuyad looguba jamciya waa dumarkii caadada lahaa inay waqtiga ciidda ay salaada halkaa lagu tukanaya musallaa ay tagaan ay uba baxaan iyagii ma tukanayaan dumarkii kale tukanayeyna la saf noqonayaane gaar bay ugaba fadhiisanayaane laakiin maxaa iyada tan loo jideeyo loo amraya fayukabirna way takbiiranayaan bitakbiirihim dadka takbiirtoodao dee waxay kala qeyb gelayaan takbiirtan ciddee la takbiiranayo wayadcuuna dee baryadaa ilaahayna way ducaysanayaan wayadcuunana waa dumarkii uun dee ficilkan markuu waxa weeya naaqiska ah ee waawiga ah macnaa ficilku markuu naaqis yahay wowna xarafkiisa dambe ama laamtiisa yahay sida dacaa yadcuu iyo talaa yadlu iyo rajaa yarju iyo baabkaas oo kale markay noqoto labada jamac sibay ku wada yimaadaan oo imika halkan arijaalu yadcuuna ayaan odhanaynaa raggii way ducaysanayaan maxaan odhanaynaa annisaau yadcuuna dumarkiina saasoo kale waa adigu ficilkaa naaqiskee waawiga ah hadduu yaa yahay way kala dunaanayaan oo taasoo kale yarjuuna iyo yarjuuna bal qur-aanka ayaaba meel dhacdayba ma rag baa loo jeedaa mise dumar waxa weeyaan ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax yacfuunadaas dee barhkood rag kuma fasiro oo markay soo geliyeen halkan ciddii arrintooda aynu waxa weeyaan ama weligeedii waxa ama ilaa an yacfuuna dumarkii inay cafiyaan oo ay qeybta iskaba saamaxaan oo iskaba daayaan oo dee kolley marka la eege loo sii dhaadhaco hoos in mid ficilka labada ficil midna waa dhan yahay oo waxba kama maqna markay dumarka noqoto waayo yafcilna wasankeed weeye midna wow baa maqan meeshan xaraf baa kaba dhacay laamtii iyo wowdii jamaacada ee kulmay baa mid la gooyo marka geestaa haddii la furfurayo midna waa ficil dhan midna waa ficil wax ka maqan yihiin laakiin wej bay ku wada yimaadaan si tanna waa taas oo kaleo waa dumarkii fa yukabirna bitakbiirihim wayadcuuna waa dumarka iyag baa loo jeedaa oo waa say ducada salaad ma tukanayaane laakiin takbiirta iyo baryadaa ilaahay la baryayo iyo umuurahaasay kaba qeyb gelayaan oo ay la mushaarakaynayaan wa qaala ibnu cabaasin wuxuu yihi akhbaranii waa ii warramay abuu sufyaana ana hiraqla hiraqla dacaa inuu dalbay bikitaabi nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kitaabkiisii waraaqdii uu soo qoray rasuulka ilaahay fa qara'a waa aqriyey dee kollayna turjumaankiisiibaa aqriyayo faidaa fiihi waxaaba kuma sugnaa bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ahla alkitaabi ama yaa ahla tacaalow ilaa kalimatan alaayata bal waa umuuro badan waan yar khulaasayn doonaa waqaala cadaaun can jaabirin cadaa ibn abi rabax wuxuu yihi isagoo jaabir kaba warinaya xadiid dambeeya xaadat caaishatu caaisha way xayday fanasakat macnaa way la timi oo way gudatay almanaasika waa acmaashii carafay joogsatay oo dee markii horena mina tarwiyadii way tagtay oo umuurihii kale oo dhan way ku soo noqotay maalintii ciidiya dee balwaqtiyada ay daahirka noqonaysay fanasakat ilmanaasika hayra dawaafi bilbeyti beydka dawaafkii ay dawaafaysay uun mooye wixii kale camal ahaa bay la wada timi ee acmaashii ahayd oo macnaa wax iyadii loo diiday oon ahayn dawaafka beydka may jirin marka muxuu shamlinayaa hadday wuquufkii carafo tahay iyo hadday mabeydyadii musdalife iyo mino ay tahay iyo dikrigii kale iyo ducadii kale lala imanaya ay tahay wax alla wixii kale oo dhan waa shamlinaya allahuma sacyigu waatiaan xalay soo sheegnayoo dee sacyigu dawaaf inuu ka horeeyo weeyaanoo taas baanay bal matalan markaa iyadana aanay sacyigii uu laba iman waana ta aan nidhaha dee haweeneydu iyadoo dawaafkii dhammaysatay xaydku kaba yimaada sacyiga xataa waa u bannaan yahay markaas oo kale ee dawaafkii beydka ayuunbaaba laga manciyey walaa tusalii manaanay tukanahayn waqaala alxakamu xakam ibnu cutaybe weeye faqiihi shahiirkaaye inii anigu la adbaxu neefkaan qalaa oo neefkaygaan gowracaa walxaal ana junubun dee bismi illaahina uu odhanayaa soomaa bisankiiba u qabanaya waqaala allahu tacaala watani walaa taakuluu mima lam yudkar ismullaahi calayha cunina waxaan ismiga ilaahay lagu xusin markaa maxay noqonaysaa wixii la gowracayo ismiga ilaah in lagu xuso ruuxii janaabaysna ama haweeney xaydle hadday wax biraynaysa ama ay gowracayso dee bismillaahiyodii way odhanaysaa bisinka way laba imanaysaa oo isagana waa kan leba ismiga ilaahay baan xusaa waan gowraca waana jun macnaa waxa weeye anoo ismiga ilaahay xuba siiyo we bal xadiidku waa inoo dambeeya biidn illaahi tacaala uu sheekhu keenayo aathaar kala duwan buu sheekhu soo arooriyey waxaanu aathaartan imika kuba soo arooriyay oo bal maalan taas ah imika janaabana waa kaa soo qaadaye janaaba marka ay noqoto bal imika maqsuudkiisa ah xaydkii dee janaabadiibuu laba mid yahay janaabadiina umuurahan imikaan soo tirinayo umuurahaas may manciin xaydkuna markay xaj noqoto wuxuu manciyey uun dawaafka ahaydee wax kaluu manciyey maba jirto marka kol haddii dee cibaadaadkii badanigaha iyo keyrkeedba meesha ay ansixeen waxa ay meesha ka baxay inuu dawaafkii yahay xajkii oo kale uu yahay bal markaa waa malaa maqsuudkiisa weyne qiraaadii qur-aanka laba aqriyayay waa ka hadalkaa kuba bilaabaye dee inay umuuraha laba mid noqonayso oon loo diidayno lagaba manci ahayn bal kolley waa maqsuudkiisa weyn oo kale markaa bukhaari marka la eego taas waa hadalka umuurahan laga dhadhansanayo hadday noqoto kii janaabaysnaada qur-aankii inuu aqrii karo hadday noqoto haweeneydee xaydka lahaydna dee kol hadday acmaasha kala duwan laba imanayso inay iyaduna aqrin karto bal taas baa isaga kolley faxwa kalaamia ama kalaamkiisa mafhuumkiisu uu bukhaari noqonaya bal aahaarta haddaan dib ugu yar noqono ibraahim oo kale labasaan taqraaya laakiin isagu muu qabin inay qur-aan wada aqrido waa ayad iyadoo aqrida ama taasoo kale ama ayad wax ka ersa alfaadihii isaga lagaba soo wariyey baasi kuma sugnaa ayad dikri ahaan ay u aqriday duca ahaan ay u aqriday ama si kaleba ay u aqriday laakiin dee qur-aanka oo dhan isagu ma qabin taasoo kale ibnu cabaasiin sa san waa laynoogaba soo naqliyey inuu lahaa qiraa'ada dee ruuxii janaabaysnaa waxa weeyaan ma aqriyad bal taasna waa athar ibnu cabaas laakiin xadiid buu soo qaatay kaana nabiyu sala allahu calay wasalam yadkurulaa fi kulli axyaani waa xadiidka saxiixa muslim isagoo mawsuulo ku sugan sheekhuna uu halkan tacliiqiyey bal matalan taas oo uu imika tacliiqiyey markaasna ujeeddadiisuna ay tahay ee dikrigii ilaahay maxaa soo gelaya qiraa'adii qur-aankiiyo umuurahaasna way soo gelaysa walow dee siu ibnu rajab yidhaaha marka dikri la idlaaqo qur-aanka wixii aan ahayn loo jeedo laakiin dee qeyb buu kaba yahay qur-aanka waxaan ahayn baana curfi ahaan loo jeedaaye laakiin dee dikrigii ayaa qur-aankiina ka mid weeye waa tiwan arrinkan umucadiyana dee waxa weeyaanu dee bixidoodiiyo taasi kolle wax khilaaf bayna ahlicilmi kaba taaganyay maaha qur-aan la aqriyayaana halkan iyada kuma sugnaa iyada ta xajkana tan hiraqlena ta usoo qaatay waxa weeye sheekhu raximah llahu tacaala ama bukhaari oo kale gaal baa waraaqda loo diray aayad qur-aana kuma sugnayd dee gaalkiina fii xukmi ljunub weeye ama waaba kasii daran yahay kol haddii gaalkii la makansiiye aayad qur-aana inuu aqriyo kii janaabaysnaa dee muslimka min baabi awle ayuu noqon waa taa arinka wuxuu soo qaatayna xadiidkii isagoo dheer ayaynu soo maray xadiidkan iyada jaabirna cayishayna manaasigta oo dhan la wada timi dee kolley manaasigtii haa way la wada timi waxaan dawaafayn khilaafna bayna ahlilcilmi taa ma jiro sacyigoo kale iyo bal markaas kalaamkooda jira ee laakiin arrinkan ma jiro se bal marka la eego adkaartii iyo ducooyinkii iyo wixii way laba imanaysae umuuraha dee in la faray dadkee camalkooda kaba mid ahaa qur-aan qeyb kamuu mid ahayn oo qur-aankii markaas acmaashii xajka iyo umuuraha dee ruuxu salaaddii uu ku tukanayaa salaaddiina may tukanayn meelo kale oo dee bal matalan gaar ahaan la yidhi qur-aankaas aqriya may jirinoo arrinkani iyadu bal matalan tani iyaduna ma aha daahirku ma aha sariixna kuma aha qur-aankii bal matalan in loo daliishado qur-aanka aqrinteedii looba daliishado arrinkan kale xakam uu yihi inii la adbax wa ana junubna tanna waxaan filayaa khilaaf bayn ahlilcilmi inaanu taagnayn ruuxii janaabaysnaa iyo tii xaydka lahayd hadday wax gowracayaan bismillaahi way odhanayaan cuntadii hadday cunayaan bismillaahi way odhan rukuubkii way laba iman bal aayaadkii bal matalan halkaas ama dikri aan isticaada ahaan kuba yimi iyagoo dee taa uba jeeda way laba imanayaan oo tan ka ahlulcilmi kaafa ruux janaabaysanna bisinkaa lagu gowracayo wax looma diidin oo cid u diiday ma jirto jaanibkaasna iyadna looma diidin ee bal kolley laakiin arrinku sheekhu raximahu llahu tacaala umuuraha uu soo arooriyey waxa aduu ay tahay oo dee khulaasadu ay noqonaysaa qowlka ibraahimna inaanay dee ijmaac jirin qur-aanka ma aqri karto walow isaguba aayad iyo inahaasun uu qabay qowlkan markaa ibnu cabaasna ruuxii janaabaysanaa inuu aqri'i karo oo bal maalan taasna ijmaac iyo itifaaq aanu jirin bal sheekhu laakiin kolley jaanibka uu ilanaya uu dooranaya jaanibkaa wey jumhuurulculamaana iyada halkan dee umuuraha caynkana kolley nusuus sariixoo dee qur-aankii way aqriyaysaa imika halkan inooma taalo inooma taalo kii janaabaysnaa waa taase laakiin afcaasha bacd asaxaaba oo la arko bacdigo kaleo iyaguna caaridaya inay jiraan baa jirtee jumhuurulculamaa markaan eegno hadday tahay saxaabadii intoodii badnayd taabiciintii intoodii badnayd iyo culimmadii kale intoodii badnayd kolley qowlkoodu waxa weeye inaan haweenada xayd kale qur-aankii aanay aqriyahayn taasba weeye taa imaam maalik baa laga soo naqliyey oo isaga bal matalan kolley laba qowluu leeyahay qowlkan ibraahim wax laba mid ah oo aayad iyo laba iyo inay aqriyi karto iyo qowl ah inay badnaan tahay oo uu leeyahay janaab ruuxii janaabaysnaa la mid maaho muddadii baaba dheeraan soo qur-aankiiba hadday xifdisnayd iloobi kartaa gees kalena iyadu ikhtiyaar umalaho ma maydhan karto markay doonto laakiin kii janaabaysnaa waa ka duwanyo de markuu doono iska maydhan kara isagiibaa isu haya qur-aan aqrintii oo bal matalan taa uu kala farqiyo bal matalan taas isagoo kala qaado xayd iyo junubkii bal taasna isagii waa lagaba soo naqliya laakiin waxaan leenahay bal kolley dee mucda caamata ahlilcilmi sida tirmidi iyo xadiidka adigu markuu masaladan kaba hadlaya uu soo naqliyo akthar asaxaaba iyo akthar ataabiciin iyo bal taas qowlkoodu waxa weeye haweenaydii inaanay aqriyahayn xayd kale ama ruuxa janaabaysan oo kale kolley mala adilo taa kaba xoog badan baa kuba timi oo marka laysu geeyo xujo u suubata sida halkan bashaarixu leeyahay waana tii jumhuur culamaa deliishadeen oo ah rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inaanu qur-aanka wax ka celin jirin laa yaxjubuhu can alqur'aani shayun laysa ljanaabata qur-aanka waxaan janaabo ahayn oo u diidi jiray may jirin macnaa haddii aanu weyse qabin waa aqriyi jiray hadduu xaalo kale ku sugan yahay waa aqriyi jiray ee waxa isaga ka mancin jiray u diidi jiray waa janaabo un waa xadiid marka asxaabu sunan ay wariyeen tirmidi oo kale iyo ibnu xibbaan iyo waa saxiix yeelaan bal markaa way saxiix yeelaan adigu kolley ruwaadiisa kaba mid ay barhkood kalaam kaba keenaan idhaahayd markii uu weynaadaa kolley xifdigiisu isma bedele laakiin xaafid ibnu xajar iyo ragleyna way xasan yeelaan oo bal markay janaabo noqoto kolley xadiidkaasi waa yimi xujana waa u suubadaa aimadaasna way tasxiixiyeen waana qowlu jamaahiir alculamaa in markay xayd noqoto bal xadiid baa jira laa taqra'u alxaadu walaaljunubu shayan min alqur'aan xaafid ibnu xajar xadiidka wuxuu leeyahay halkan daciifu min jamiici duruqi waa halkan sida inoo taal kitaabkiisa addiraaya ee uu ku soo ikhtisaariyey kitaabka nasburaaya la yidhaha zaylaci leeyahay waa mujalad buu ku madbacaysan yahay kitaabkaa ikhtisaarkiisii weeye sanad labaad oo kaa tirmidii ay kuwa wariyeen aan ahayn oo uu soo dhigtay oo dee ibnu sayidiya naas iyana ay saxiix yeeleen wuxuu ka cabiraa daahirkiisu waa sixo ayuu kaba cabiraa waa sanadkaa kale kitaabkiisa talkhiis ulxabiirna nin cabdilmelik la yidhaah buu ku cileeya oo leeyahi hadduu ka nabadgala ninkaas bal waxa weeyaan dee xadiidkii xadiid la xujaysa a noqonaya waa hadalladii xaafid baan ujeedaa kutubtiisa kala duwan in bal xadiidka naftiisa dee shawkaadi oo kale iyo waa xoogeeya isagoo mundir ka soo qaadaya inuu xasan yahay kale ismaaciil ibnu cayaashka lagu cileeyeyna dee haddii imanka halkan isagu bal umuuraha uu radiyo waa kitaabkiisa asayl aljaraar waxaa la mid a cabdulqaadirna uu kitaabkiisa maalan jaamicu usuulka takhriijkiisa ama qabashadiisaas isagu waa taxsiiniya waana se shucayb arnaud sharxu sunna iyo uu siyar aclam nubalaaba xadiidka yeela waa xoogeeyaa oo kale ibnu kathiir irshaad ulfaqihiisa isagoo laba dariiqoo kale sheegay waana mid ahaan ibnu sayidina saxiix yeelay wuxuu yidhaaba dee xadiidkii markaa waa xoogoobay bal waxaan leenahay waa xadiid kolley isaga naftiisu aanay culimmadu isla meel dhigin dee shaakiriya baa kaa mida dadka saxiix yeelaya in in badan ha daciifiyeeno kuwa xoogeynaya ay jiraanoo kolley quwo waa leeyahay bal maalan waa taas waa leeyahay dad umuurahaasoo dhan soo dhaafno rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sida dee kuba sugan abu daa-uud iyo isagoo aynu bal maalan rasuulka ilaahay intuu kaadi u fadhiistaybaa nin salaamay markii uu soo noqday salaamtii kamuu qaadin ilaa uu tayamumayayoo ninkii buu ku yidhi haddaa salaamtii wuxuu qaadi waayey innii karihtu an adkura allaha ilaa calaa dahri way waxaan nacay inaan ilaahay xuso duhri mooya xusitaanka uu markaa sheegayana wacalaykum asalaam tan bal haddii aan idhahno assalaam waa ism min asmaa illahi tacaala taasba weye de bal markaa kole haddii dikrigii ay dee aadaab noqotay in bal tadahurku uu madluub yahay rasuulka ilaahayna taa yidhiba in qur-aankiina afdala dikri yahay in ruuxu isagoo bal calaqal dee in aan xadadkaa weyn lahaynba uu aqriyo kana loo diidaa koley iyaduna shay wajahay noqonaysa bal calaa kulli xaal waxaan leenahay saxaabtii intoodii iyo taabiciinta intoodii badnayd iyo jamaahiir alculamaa qowlkoodii waya kaasi inaanay aqri ahayn baa kolley waa laga yaabaa barhkiin inay hayaan waraaqa waqti hore dee su-aal la weydiiyo malaa laba safxo ahaydoo dee masaa-isha qaarkood iyo taas aan kagaba hadlay waa laga yaaba bar inay hayaan dee dadka badankoodna ma hayaan waa laga yaaba dee waa qowlkaygii unbu ahaa taas inaanay aqri ahayn in bukhaarina kolley awjuuda dalaalaadkiisa umuurahani midna nas maaha waa istinbaad cumuumaadkan buu kaba soo qaatay dee kol haddaan waxaa la diidinba si guud inaan looguma diidahayn waana qowl ibnu jariir dabari iyo ibnulmundir iyo aimada qaarkood dabari iyo ibnulmundir iyo daa-uud daahir iyo waa qowlkoodii oo ah inay cumuumkaasoo ay leeyihiin way aqrii kartaa baabul istixaadati istixaadada baabkeedii weeye waa xukumkii istixaadada xadaanaa cabdullaistixaadadna oo kolley dee xaydkii waan garanaynaayo waa shay abiici ahaan dumarka ugaba yimaada waqtiyo macluumada kaba yimaada ama istixaadadu waa dhabar furan waa cilo iyo xanuun kuba yimaado dhiiggii kaba gu'i waayo bal taas buu baabkeedii yahay xukumkeedii buu yahay iyo waxyaalo kuba tacalluqsan xadaanaa abu nucaymin qaala xadaanaa cabdulcasiis ibn abi salamata can cabdiraxmaan ibn lqaasimi can ilqaasim bni muxamedin can caaishata qaalat anaha qaalat waa xadiidaynu xalay soo maray duruqdiisii dee waana kii aan idhi dee aad buu usoo celcelin doonaaye kharajnaa waanu baxnay maca anabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa laa nadkuru xaala anaan xusayn ila alxaja xajun mooye macnaa markaa waxaanu islahayn waa xajaysaan xalaytaan intaa soo sheegnay laa nara ama laa nura kolba kii lagu dabdiyaba laftigii hore oo dee cumro bilaha xajka la cumraystaan iyagaa agtooda macruuf kuba ahayn walow rasuulka ilaahay maraarsii cumraystay marka waxay islaahayeen xajunbaa xidhanaysaan wax kale may u jeedin falamaa ji'naa walow haddee rasuulku u cadeeya dulxulayfaba waxay yeelayaan falamaa ji'naa marka nimi sarifa meesha sarif la ydhaaho ayaan damistu aan xayday waa asmaada xaydku kaba midaya addamth waan xayday caadadii baa iga timi fadakhala calaya nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa ii soo galay walxala ana abkii aan ooyayo faqaala wuxuu uhi maa yubkiiki maxaa kaa oohinaya qultu waxaan idhi lawadidtu waxaan ku tamaniyey wallaahi baan ku dhaartay anii anugu lam axuja inaanan soo xajin baalcaama dadkaba inaanan soo raacin oonan soo xajin taas baan ku tamaniyey qaala markaa rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi lacallaki nufisti ama nafisti xalaytaynu soo maray waxaa laga yaabaa inaad xayday qultu waxaan nacam haa qaala wuxuu uhi fa ina dalika arrinkaasi shay-un waana haadaa shay-un hal meel uu tarjamay inoogu dhigtay xalay arbaan soo aragna waa kan lafdigii arrinkani waa ama daalikii waa kaagaasoo waa xaydku waa shay-un shay katabahu llahu calaa banaati aadama uu laasimiyey oo uu kuba abuuray oo dee wax uu isaga kor yeelay ama iyaga korkooda yeelayba kaba dhiga ilmo aadam hablihiisoo dhan ee fafcali samee maa yafcalu lxaaju ruuxa xaajigu wuxuu sameeyaba sameeya camal ah hayra anlaa taduufii bilbeyti bal anta sida xalay haddaan kuba soconnoon laada zaa'ida kaba dhigno hayra an taduufii bilbeyti iyadoon ahaynkaasi adigoo beytkii dawaafa xataa tadhurii inaad ka daahir noqonayso oo waxa weeye dee adigu aad kaba daahir noqonayso iyada beydkii ma dawaafaysido xataa haddii dee dhiiggii kaba go-o oonay maydhan beydkii ma dawaafayso oo dee saan salaadaba aanay u tukanayn ilaa ay maydhato allahuma soomkaa kaba duwan oo haweenaydu haddii dhiiggii kaba go-o dhiiggii uu ka joogsado welina aanay maydhan dee soomkii way niyoon kartaa oo se dee ruuxa soomkii way niyoon kartaa walo dee markaa dambe ay maydhanayso xadiidku waa xadiidka aynu soo marray kolley maqsuudkiisana waa dee taqdi lxaa'idu lmanaasika kullaha ila dawaafa bilbeyt waaba kan xadiidkii oo dee waa macnihiisii oo inoo cadoo tarjamadii xadiidku waa isleeyihin baablistixaadati istixaadada baabkeedii istixaadadu waa dhabar furka iyo ciladan dumarka kolkol barhkood kuba timaada ee xanuunkaa ee dhiggii kaba joogsan waayo waqtigiisii lagu yaqaanay waqti aanhayn buu iskaba socdaa marka kaas buu bal xukumkiisii iyo wixii kuba tacalluqsanaa xadaثna cabdالlahi بn yuسuف qaal akhbarana malik can hishaam bni curwata can abiha can caaishaةa anaha qaalat caaisha waxay tidhi qaalat faadimatu faadima tidhi bintu abi xubayshin ina abi xubaysh lirasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay bay ku tidhi waa haweeney qurayshe yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow inii anigu laa adhuru ma daahir noqonayo oo dhiiggiiba igama go-ayo weeye kolley xadiidkeeda qaslu dam oo weysada dhexdeediina waan kuba soo maray adhurunana waxay ugaba wadaa dee waxa weeyaan dhiiggii baan iga joogsanaynoo dahaarana waxay u taqaanay dhiig oo go-ah oo ka joogsada ay ruuxu maydho dhiiggii baaban go-ahayn weeye ee afaadacu salaata dhiiggii kol haddii aanu go-ahaynba igaba joogsanahayn salaada miyaan iska daayaa dee waxay ogeyd ruuxa xaydadii inaanay tukan dhiiggina waa kan socdoo go-iba waayey maxaan yeelaa bay tihi salaaddii ma sidii ubaan u daayaa salaaddii baan kaba taga faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi inamaa daaliki waa kaaga ah waxaad sheegaysa dee dahor la-aantaasa ama dhiggii inuu joogsanba waaye cirqun xidid weeye walaysa bilxaydati xaydadii si dabiiciya dadka ugaba imanaysa iyagoo caafimaad qabee waqtiya markaa macluuma raximkuu iska soo tuuraya intuu dee waqtigana ay ururo dhiiggaasi arrinku ma aha waa xidid wax noqday ama cilo weeye cirqi wey faida aqbalat ilxaydatu xaydadu markay soo qaabisho xaydadaadii ay timaaday soo qaabisho faturkii salaata salaada daah faraa ka qaad faidaa dahaba marka uu tago qadruhaa qadarkeedii uu tago oo intii xaydkaagu ahaan jiray uu qadarkeedii uu tago faqsilii maydh canka xaggaaga adama dhiigga iskaba maydh wasallii horena dee iqhtisaal baynu uba soo maray ruwaadda barhkood intanun ay ku wariyeen badhna iqhtisaalkii bay wariyeen barhkoodii waxawey iqhtisaalkii oonay umuuraha kala raacin uma tawada-i likulli salaatna waataynu soo marray horeynu usoo marray umuurahaase intaad dhiigga iska maydho maxaa dhiigga iska maydhkiisii u raacaya dee inay maydhato xadiidkana duruqdiisa kale inooguma sugan tahay ruwaadda unbaa barhkood ay sheegeen waxaanay kuwa qaarkood sheegin kuwa ay ka tegeen wax ku kale ay sheegeen wasallii tuka bacda aliqhtisaal weye inta dhiiggiina iska maydh maydhana markaa dabadeed iska tuko taasba bal kolley istixaadada dee kalamkeedu waaba iska dheeryahay xadiidka axaadiida inoo timaada waayo badh kuma sugnaa axkaamta istixaadada oo dhami bukhaari iyo muslim may dhammayn laakiin marka axaadiidta dee laysu wada geystaan axkaamta mujmalkeeda aan helayna dee kutubta fiqiguna waa kuwan hadalka kuba dheereeya ee badiya bal markaas arrinkuna waxa weeye xadiidkanta inoogaba muuqata haweenaydan waxaana kuba yimi waxaana faida aqbalat ilxaydatu daahirkeedu iyo haweenaydan tamyiiz bay lahayd dhiiggeeday kala garanaysay oo kala soocnaa oo dee dhiigga xaydku dumarku way yaqaanaan dhiigga kalena waa ugaba soocan yahay haddaba in dhiiggeedii baaba dee isagoo mid isagu ama intuu madowgiisu siyaado yahay dee waxa weeyaan thakiinna ah iyo mid dhiiggan caadigaoo kale laba mida tiibaa jirtayoo way kala soocaysay oo mumayiza ayay ahayd rasuulka ilaahay markaa muxuu yidhi xaydkaagu markuu yimaado oo dhiigga waa iska socdaaba laakiin xaydku markuu yimaado dee waa dhiiggaasoo ay kala soocaysay kala garanayso waana dhiiggii markaa sifadii xayd ay kuma taqaanay markaa salaada daam markaa haddana dee sifadii ay isbedeshay kii kale uu markaas yimaado kana uu go-o marka caynkaasa intaad dhiiggii iska maydho maydho oo tuko bal taas baa rasuulka ilaahi ku yidhi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal marka waxa weeyaan imika halkan horta markay noqoto mustaxaadadu haddii ay labada dhiig kala soocayso oo dhiiggii xaydka iyo dhiiggan istixaadada ay kala soocayso wixii dhiiggii dee xaydka ay ku taqaanayna sifadii lahaana waqti xayd bay kaba dhigaysaa waxaanay ku camalfalaysaa iqbaalkiisa iyo idbaarkiisa sa halkan iqbaal lafti kaleo dee weyda adbaarna waa kuba yimi xadiidka duruqdiisa qaarkood iyoanay halkan kitaabka inoogula sugnaaninbe waxay ku camalfalaysaa iqbaal iyo idbaarbo marka kaa sifadiisii xayd leh uu yimaadana xayday noqon iyadoo hadda dhiiggu markii horeba jiray wixii haweenay xaydli kaba tegaysay way ka tegaysaa marka sifadaasi haddana ay isbedesho ee kaasi ka tago mid kale uu noqdo iyo sifo kale wixii uu yeeshana intay iska maydhato iyo wixii dee nijaasana ama dhiiggiina iskaba maydho ayay iska tukan ilaawa taas dee waxaanay noqonaysaa uun intaa inta ka dambaysa marna xayday tay marna istixaaday noqon haweeneyda istixaadada arrinteeda waa ruuxan dee kolba weysadu ay ka jabaysay lamitoo salaad kase ayay u weysaysanaysaa salaad kase uba weysaysan weysadaasna fariido wax ka badan say intooda badani kuma tagaan kuma tukanayso barhkeedna arrinkaa waynu soo maray bal imaka taas baa xadiidkan ay tahy waa daahir inay faatima binta abi xubeysh mumayiza ay ahayd oo dhiiga kala soocaysay kolley istixaadaduna ma dhex gelayo ee dee dhowr xaalay culimmadu u qaybiyaanoo inay mumayizo tahay oy dhiiggan sifadeeda kala soocayso dhiiggii baan isku mid ahayn mid nooc ah oo dee malaa sifadii ay ku yaqaaneen xayda iyo mid ka duwan haddii tamyiiskaas waa mid mumayizay taa ka cabiraan midna waa muctaaday yidhaahaanoo waxba yaani kala soocinba berigii hore adee waqti bay taqaanay ay caadadu kaba imanayso waxaanu mar dambe kuba yimin caadadeedii bay garanaysaa intay ahaan jirtay iyo waqtigii waataa muctaado ay yidhaahaan midna caado iyo tamiiskaa u wada kulmay markay iyagu iswada socdaan dhibaata ma jirto sibay u wada camal farayaan waana iskhilaafsayin dhig kala duwanna way arkaysaa caadana way taqaanay waana iskhilaafsayn marka culimada khilaafkooda jira keebaa la horreysiinaya dee shaaficiyadoo kale iyo ay tamyiiska horreysiiyaan badhna ay caadada horreysiiyaan waa qowl arrinka kale markaa saddexaadna ama afraad wuxuu noqonaya taa haddaan saddexaad kaba dhigo haweeney caadana lahayd tamyiisna leh ay kala duwan yihiina waa xaala iyo suuro iyadna gaarkeeda xaleedii iyo xukumkeedii uma baahan ta afraad maxay noqonaysaa waa haweeney tamyiisna ma jiro caado ay lahaydna ma jirto waaba markan markii qaangaadhaaba waxaa lagu bilaabay dhiig ay aragtay amase waa tii mutaxayirada ahaydoo way lahaan jirtay caadadeedii waqtina uma garanayso wax alla waxay ka xusuusantayna ma jirto dee dhiiggiina mama kala soocayso taas oo kale waa taa ama mutadaada oo iyaduna bal marka aanay tamiisiya waxba lahaynba ama tii mutaxayirada ahayd bal intuba kolley dee waa taasin aimada fiqiguna ay aada u bastiyaan ay dhameeyaan bal xadiidka maxaa inooguba sugan oo imika aan leenahay daahir bay tay tamyiis baa jiray tamyiiskeedii buu rasuulka ilaahay dib uguba celiyey wixii markaa sifadii dhiiga ay xayd ku taqaanay waa xayd axkaamtii xayd ka yeelayd marka taasi ay jirtaan iyadoo dhiiggu jiro axkaamtii mustaxadada weeyo dee dahaaradii dhan markastaba ay cusboonaysiinaysa iyo bal umuurahaas mooyaane laakiin waa haweynadaa daahirada ee axkaam ay leedahay ay noo dambeeyaan bal kolley xadiidku waa soo noqon doonaa ee imika tamyiiskii baan nidhi muctaadadiisay noqonayo waxyaalo bal waa taas kolley imika halkan dee abu daa-uud oo kaleo umuurahan ugaba waasacsanaa waxaa la arkaa axwaasha waan ka wada sharaxnay waan ku wada sharaxnay taas sababtuna xadiidkan faadimo oo kale ee isagu tamyiiska tilmaamaya xadiidkii bal maalan taasoo rasuulka ilaahay uu celiyey dee waa la arkaa kaa caadadno inuu yimaade umu xabiibe xadiidkeedii oo xaggii caadadiiyo waxyaalaha tilmaamaya iyadna xamno xadiidkeedii oo ah dumarka caadadooda in loo celiyo umuurahaas baa axaadiisooda ku wada dhammaayeen markaasay dee noqotay suuro waadixa oo dhan in halkaa laguma sharxi karo laakiin keenan imika kuma sharxayne bal muhimku haweeneydii hadday wax kala soocayso dhiiggii uu kala baxayo saasay yeelaysaa waana tan imika daahirkeedu uu ahaabo deeta inooguma suganna waxa weeyaan haweeneydu iyadaa toos uguba timi rasuulka ilaahay bay umuurahan soo qaaday waa wax axwaashii dumarka iyagu waxa weeyaan la xidhiidha sawdkeedii buu dhegaysay umuuraha jawaaskeedii iyo waxyaalaha ayaa inooguma sugan bal madluubkeedii inta yar baan raacinaya kole waan yaroo daahir baabu qasli dami lxaydi xaydka ama dami lmaxiidi xaydka dhiiggiisa maydhitaankii laba maydhayay xdثna cبdاللh بن يوسف qال أخبرna مالك عن هiشhام عن فاطمة بنت المنdir عن أصmاء بنت أبي بكر أنha qاaلت waxay tihi sألت way weydiisay امرأة haweeney رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم faqاaلت waxay tihi ya rasuul الlahi rasuulka ilaahayow arأyta bal waxaad ka warantaa ixdaana mida anaga naga mida idaa asaaba hadduu asiibo hawbaha maradeeda adamu min alxayda dhiig baa asiiboo gaadhay xaydkii daai lahayd buu kaba gaadhay iyadii dee jirkeedii way inay maydhanaysa say u maydhanaysaa waa gaar waana inoo dambaysaa taa may weydiinayne kayfa tasnacu say samaynaysaa dhiiggaa maradii oo dhan ma wada gaadhsinay inbuu kagaba sugayay sebay dhiiggaa u maydhaysaa sebay yeelaysaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa asaaba hadduu asiibo thawba ixdaakuna midda idinka idinka mida maradeeda addamu dhiig min alxaydati xaydkii uu kaba asiibo faltaqrushu macnaa waxa weeye faraheeda adraaftiisa iyo dee labadan farood ama faraha ha ku jejebiso horta wixii dhiiga dhiiggii waa engegay waxaa la arkaa dee intay dhiigga lahayd oo dhanna waa kuba yaalay waa engegay maradii baa cabtay markaa intay dee wax yar kuba qoyso saa gacanteeda ama labadeeda farood caaradooda si bal wixii maradu ay cabtayna ay usoo baxdo gees kalena mee jurmigan iyo uu yeeshay dhiigu iyo waxani ay ugaba daadato ha ku jejebiso ha marmarisa gacmaheedii weeye ama faraheedii uma litandaxu ha maydho bimaa-in tan baan ku fasirayna waayo lafti baa inoo dambeeya markaa dabadeed ee horta wixii daahirkii ka suuriso ha ku maydho biyo waa intii bay maydhaysaa inta kale in waxba ku ool dee maaha maradii ha wada maydho lama laha waayo waxay dhiig ku ogeyd uma litandaxu ha maydho bimaa-in biyo ha ku rushaysado imanka iyada tan waxaan leenahay waa intii baa lagu jeedaaye biyo ha ku maydho uma litusallii fiiha iskaga tukata maradeeda ha ku tukato bal taasba weeyo bal markaa dhiigga xaydku dhiiganka kalunbuu la mid iyo oo saa dhiiganka kalaba loo maydho dee aynu qasru dembi baynu soo marray ayaa kana loo maydhayaa arrintuna markay nijaastii engegtoy meeshii kuba dhegtay engegto in horta laga xoqo laga daadiyo wixii bal taas mashruuciyadeedna xadiidka way nooguma sugan yihinoo qarsiga imanka halkan waa iyadoo dee faraha adraaftoodii meeshii inta lagu qabtay bal waxa weeyaan ama la yarqooyo bal wixii jurmiga uu yeeshiyo engegii laga suulinayo si bal caynta intay u baxdo marka dambena biyii meeshii looguma maydho xadaanaa asbaqu qaala ahbaranii bnu wahbin qaala ahbaranii camru bnu lxaarisi saddexdooduba waa reer masar can cabdiraxmaan bni lqaasimi xadaahu can abihi can caaishata cabdiraxmaan alqaasimi abihi waa inagu badan yihiin iyo caaisho eddadooda waa reer madiina saddexan damana qaalat waxay tidhi caaisha kaanad waxay dii ixdaanaa midda anaga naga midi taxiidu mid xaydo ayay ahayd uma taqtarisu dama macnaa dhiiggii bay ku fujinayso waa taqhtalic iyo tazuure min sawbiha maradeeda ayay dhiiggii ku engegay ka goynaysay iyadoo faraheedii iyo caarooyinkoodiiyo saa u isticmaalaysa inta yar qoyso cinda duhriha markay daahir noqonayso oo macnaha waxa weeye xataa haddii dee dhiiggii ay maradii leedahay inay maba tukanayse hadday iska daysato iyo markaa dambe un ay maydho dhibaata ma jirto oo waxa weeyaanu nijaastii maradii laguma daayo marka aan loo baahnayn tadiire marka loo baahdo salaadiyo dee waa loo baahanya intan hore salaadba may tukanahayn maradii baa dhiiggii iskaba lahayd uu iskaga engegay way daayeen waa dhici karta maalin iyo laba iyo saddexba ee wakhtigii ay u baahdeenna weli lama gaadhin marka dhibaata male wajawaaskeed baa inooguma sugan cinda duhriha fataqsiluhu way maydhaysay macnaa meesheeg intay qarsigaa iyo ikhtiraaskaa laba timaado ayay maydhaysay waa meeshii dhiigu gaadhay maha maradii oo dhan watandaxu way rushaynaysayo danximaka waxaan ku fasirna waayo taqsiluhu litandaxu bimaa intii riwaayadan baa inoo caddaysay oo in maaha uun marka wixii daahirkiisii laga daadiyo ama la yarqooyo in saa lagu daynaya hala maydhay ahayd waa tan fataqsiluhu amaa watandaxudani waa macno kaleo watandaxu way rushaynaysay biyay saa ugu daadaadinaysay calaa saa'iri marada inteeda kale oo macnaa waa si waswaas waaba intaasu halkeed nijaasiradiiyo waxyaala waa dafcan lilwaswaasun ayay saa biyo ugu yar daadaadinaysay marada inteeda kale laakiin maxaa waajiba uun halkii nijaasta in la maydho uma tusalli fiihi maradaas bay deeto ay kuba tukanaysay labada xadiidna way sukeen macnuhu allah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk allahuma zidna